galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan ciidamada misoom ayaa weeraro dhinaca cirka ah ka fuliyey deegaanada caanoole iyo kudhaa oo ku yaala gobolka jubbada hoose war-saxaafadeed ay soo saartay amisom ayaa lagu xusay in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo soddon ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana qalab dagaal halkaasi lagu gubay wararka ayaa sheegaya in dagaal uu halkaasi ku dhex maray ciidamada amisom iyo maleeshiyada al-shabaab sahre cabdi axmed ayaa khadka teleefonka kula xiriirtay nin diiday in magaciisa la shaaciyo oo ku sugan meel ku dhow halka uu weerarku ka dhacay annagu waxaan joognaa tuulada jideexaaley dagaalka wuxuu ka dhacay kilbiyow iyo badhada meel udhexeysa soorarka biyowna haysta waa tahay yuu udhexeeyaa dagaalkaasi marka dagaalka ciidamada ciidda xukunka oo kenya iyo wuxuu dhacay ciidamada al-shabaab waaye ciidamada kenya iyo kuwa al-shabaab uu udhexeeya ayaa tiri bal waxaad ka warantaa marka ee wararka idin soo gaaraya meesha deegaanka ugu dhow ayaa tihiin xaalka sida uu yahay iyo dagaalkaasi cidda wax ku noqotay hadde dagaalkaasi cidda anaga horta diyaarada aada waxu dukaynayna waan arkaynay oo qiiq badan iyo madaafiic badan baad ooga dhacday meesha ma gara xaggee madaafiicda iyo qiiqu ka dhaceen waxay ka dhaceen soonaha lagu dagaalamaya ee labada magaalo udhexeyso xagga kilbiyowna u dhow haye meeshan waa meel hood oo waxana go-an bay aheed oo wax dad oo markaas ka dhawaa ma jirin waa tahay dhawaqa rasaasi iyo hukunka waan maqlayni iyo inta inta laba saaca wuu socday dagaalka laba saac ku dhawaadna wuu socday dagaalka marka duqaynta ka dhacda inta udhexaysa ee kulbiyow iyo badhaadhe iyo dagaalka aad sheegtay deegaanka idin dhow inuu ka dhacay labadaba ma isla yihiin ha isleeyihin labadaba waa tahay bal waxaad ka warantaa marka ee goobta dagaalkaasi uu ka dhacayo ee hoodka udhexeeya kulbiyow iyo badhaadhe ee yaa deganaa yaase ku sugnaa laba tuulo labadhax dolo waaye tuulada diina aada la dhaho iyo tuulada jireecaali la dhaho kala barahooda waaye weliba diina aada ugu nooga sii dhawa laakiin wax markaas taagnaawo oo deegaanahaan ugu jira ma jirin waa tahay ma saldhig bay ku lahaayeen kooxda al-shabaab maya saldhig kuma leheena waa un jidgooyin waa umeliy ko laba san iyo shan may kale umale wax saldhig oo dhan ka warqabna meesha ma jirin dagaalada marka ma tan iyo xalay iyo saaka oo keliya mise hore ayay u jireen ilaa iyo toddobaadkan toddobaadkan ido hadda laakiin dagaalka xuleyskiis wuxuu ahaa tan iyo saaka umara toddobaadna wax dagaalo xoogan ma jirin laakiin iclaamis baa jira waa la iclaamanayo dagaalka adiga tuulada jadecaaley ayaad ku sugan tahay sidee baa dagaalkaas uu idiin saameeyey haddii anagu aad baan u wada bahanay oo diyaarada waa nagu soo dhawaadeen duqeyntooda gawaarida guuxooda waa nagu soo dhawaadeen aad baan u sakinay oo nolol iyago lis carsanayo oo reereedadana aad baan uga wada baharnaa cidda waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka tuulada aad joogto cid ka barakacday ama xoololedii deegaanka idinku dhowaa ah oo ka cararay dagaalkaasi ma jiraan annaga dhowr tuulaa nagu dhow meelaha weliba dagaalka waxaa aad nagu sii dhawaa barakac baa isu diyaarisay way xirxiratay annagana dagaalka dutan iyo beri soo noqdo dan baan u cararaynaa dan baan u cararaynaa meesha goraa la dhaho waa laga raxay meesha goraa la dhaho waa laga raxay haye annagana waa ku siganay hadi dagaalku ma istaagameyna waan qaxayna dagaalka maanaga dabadhamaade markiiba waa tahay bal waxaad iga warantaa marka adiga inkastoo dadka deegaanka aad ka mid tahay haddana dabcan waad maqlaysaan xoogta ugu dhow dhow ee deegaanka dagaalka uu ka dhacayo oo wax ka yar dhowr iyo toban kilomitr ayay idiin jirtaa marka bal waxaad ii sheegtaa waxa aad ka maqlaysay ee duqeyntaasi iyo dagaaladaasi cid ku dhimatay al-shabaab maleeshiyadooda hadday noqoto ama dhinaca kale la dagaalamaya ciidamada kenya maya hadda meesha maxaa gedin kara laakiin meesha khasaaro badan ay ka dhacdo ma qiyaasa hadda wax kuseeri karo malaha dadka deegaanka oo adiga aad ka mid tahay ee rayidka ma u gudbi karaan oo ma ogaan karaan xaaladda maya maya meesha waa lama garan waa jasiirada ma garanaya waaga hore waxa dadkaba ma mari jirinba